إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad lixdan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalla shalay ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ciidamada shisheeye ee uganda ayaa dad beereley ah waxay ku dileen deegaan dhacduleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday heshiis xabad joojin ah oo dhex mara maamulka yuhuudda iyo dowladda shiicada iiraan dowladda federaalka ayaa sheegtay in shisheeyuhu ka daaleen taageeradeeda si cadna loogu sheegay in laga joojiyo taakuladii ay heli jireen maamulka la baxay somalilan ayaa sheegay inuu sii xoojin doono wadashaqaynta oo la leeyahay dowladda ethoobiya mid ka mida beelaha soomaaliyeed ee dega gobollada jubbooyinka ayaa tobannaan neef oo geela ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa laga soo sheegayaa deegaana ka tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga soomaaliya
من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa siddeed iyo labaatanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan afar iyo labaatanka bisha lixaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ku dhowaad lixdan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalla shalay ka dhacay duleedka magaalada baydhabo tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar cagmarina oo shalay aroortii hore ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xeryo askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xeryaha la weeraray oo laba ahaa ayaa waxa ay ku yaalaan deegaanka burjaad ee dhaca duleedka magaalada baydhabo waxaana weeraradan ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar kabiina u dhigay askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaas oo gurmad ahaan u soo aaday xeryaha cagta la mariyey kadibna waxaa waddada u galay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ku qasbay inay dib ugu laabtaan magaalada baydhabo iyagoo khasaare dhabarka ku sita tirada askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed looga dilay weeraradii shalay ka dhacay deegaanka burujaad ayaana waxa ay gaartay saddex iyo labaatan askari oo ay saraakiil ku jiraan halka looga dhaawacay soddon iyo lix kale oo iyagana ay saraakiil ka mid yihiin xubnaha lagu dilay weerarkan ayaa waxaa ka mid ahaa miris isxaaq baraar oo ahaa taliya ku-xigeenkii ciidamada taraafikada ee gobolka bay ugu magacownaa maamulka la baxay koonfur galbeed maxamed leesi oo isagana ahaa sargaal xidigla ah iyo nuurow shiimow oo isaguna ahaa sargaal kabtan ah halka kuwa dhaawacyada ay soo gaareenna oo ku jiro sargaal kale oo xidigla ah kaasoo magaciisa lagu soo gaabiyey iimaan waxaa jira maxaabiis hub iyo agabyo militari oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada shisheeye ee uganda ayaa dad beeraley ah waxa ay ku dileen deegaan dhacaduleedka magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar wararka ka imaanaya duulaadka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in halkaasi saacadii lasoo dhaafay lagu diiy dad beeraley ah ciidamada shisheeye ee duulaan gardarada ku jooga soomaaliya gaar ahaan kuwa ka socda dalka uganda ayaa waxay si bareerha dowladka afgooye ugu dileen saddex ruux oo shacab ah iyagoona midkooda nolosha ku gubay saddexdaani qof xilliga la dilaya waxay ku sugnaayeen beerahooda oo ku yaala dowlaadka afgooye xiriiryo kala duwan aan sameynay ayaa waxay inoo suurgashay inaan helno mid ka mid ah helada dadka ay xasuuqeen ciidamada uganda waxauna ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen nimankaasi ciidanka ugandeska anigoo niman walaalahay ah oo la dhahayo cusmaan xuseen abudhahaayo oo ayagoo saddex nin ah oo beertooda caana caano ah oo beertooda bisoos ugu dhisin ayay shalay gaalishii meesha ay ku guween meesha ay ku guween meesha ay u tageen inta waxaa lagu aatay magaalada mariiri saddex ruux waan saddex ruux saddex ruux saddexdoo ruux waxaa dilay gaalisha gaalisha dalkaalku gub guushkii oo gaale guushkii beeraha ugu gaalay ay ugaandheerka meeshuu ku korguy dadka waxay joogeen beeraha salaaxa dhaxdiisa guusha ugu yaalo magacayaalkooda nin waxaa la yidhaahay abdismaan xasan sidoo kale waxa uu fariin u diray bulshada soomaaliyeed si gaar ah dadka ku nool gobolka shabeellaha hoose isagoona ugu baaqay inay iska dhiciyaan ciidamada shisheeye ee kusoo duula dalkooda
gobolka shabeellaha hoose waxaan ugu baahan elinaa in baalishaan halaha inaan saaqato in anagin xog inaan iska saarno aan iska celino nin walbo kadib oo studio inaan ka kaco in baalishaan inaan iska qaban allah naga qabo doono askartan ayaa u dhashay waddanka uganda kuwaasoo duulaan gardaraha ku jooga soomaaliya iyagoon marar badan gobolka shabeellaha hoose ku gumaaday dad beeraley oo aan waxba galabsan tani ayaa ka mid noqonaysa dhacdooyinka foosh xun ay ku kacaan ciidamada uganda ee kusoo duulay dalkeena dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday heshiis xabad joojin ah oo dhex mara maamulka yuhuudda iyo dowladda shiicada iiraan waxaa ka warramaya maxamed sheekh cali waad mahadsan tahay haashim cabdinaasir madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay xabad joojin la dhexdhigayo dowladda shiicada ah ee iiraan iyo maamulka yahuudda oo maalmihii lasoo dhaafay colaad dhex diilay madaxweynaha maraykanka ayaa ku dhawaaqay heshiis xabad joojin ah oo dhammaystiran sida uu hadalka u dhigay kadib weerarka iiraan ay xalay ku qaaday saldhigyada ciidamada maraykanka donald trump ayaa barta ka sare la oran jiray twitterka waxa uu kusoo qoray in xabad joojinta marka hore ay socon doonto labaiy toban saacadood kadibna si rasmi ah loo soo afjari doono dagaalka wakaaladda wararka royters oo soo xiganaysa sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa waxa uu u sheegay in xabad joojinta ay ogolaatay dowladda shiicada ah ee iiraan heshiiskan xabad joojinta ayaa waxaa sidoo kale garwadeen ka ah dowladda qatar sarkaalka u warramay wakaaladda wararka royters oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray in yahuudda iyadana geeskeeda ogolaatay heshiiska haddaba lama oga halka uu ku biishooban doono heshiiskan goordhow lagu dhawaaqay sidoo kale sidaan la wada soconnay habeenkii xalay dowladda shiicadaha iiraan ayaa duqeymo culus u garaacday saldhigyada ciidamada maraykanka ee ku yaala waddamada carabta saldhigyadaas ayaa ku kala yaala waddamada ciraaq khadar dowladda khatar oo si kulul uga hadashay duqeymaha dowladda shiicada ah ee iiraan ku garaacday saldhigyada ciidamada maraykanka ayaa waxay sheegtay in lix gantaal ay ku dhaceen mid ka mid ah saldhigyada ciidamada maraykanka ee ku yaala waddanka khatar kuwaasoo ilaayo haatan aan la ogeyn intay khasaarooyin geysteen laakiin waxaa lasoo werinayaa inay jiraan waxyaabo ka dhashay duqeymihii xalay lagu garaacay saldhigyada ciidamada maraykanka ee waddanka khatar donald trump oo ka hadlay duqeymihii xalay lala beegsay saldhigyada ciidamada maraykanka ayaa rurnimadii hore ee saakay war qoraala uu soo dhigay barta uu ku leeyahay kaseero la oran jiray twitterka waxa uu ku sheegay in iiraan wakhti hore kusoo wargelisay weerarada lagu qaday saldhigyadiisa ku yaala khaliijka ayna taasna keentay in laga hortago khasaarooyinka ay geysan lahaayeen muuqaalo lagu baahiyey internetka oo laga soo duubay waddamada khatar ciraaq ayaa muujinaya dad aad u fara badan oo ka cararaya guryahooda markaan usoo jeedsana duqeymihii saacadihii lasoo dhaafay iswadaarsadeen yahuudda iyo dowladda shiicadaha iiraan aynu ka hormarno shiicada iiraan dowladda iiraan ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqeymo xoogan ku garaacday magaalooyinka talaabiib xayfa iyo bi'rusabca duqeymo ka dhacay magaalada bi'rusabca ayaa waxaa ku dhintay lix qof oo yahuud ah muuqaalada oo ay soo duubeen dad yahuud ah ayaa la maqlayaa oohinta iyo baroorta dadka yahuudda sidoo kale magaalada talaabiib ee caasimadda u ah maamulka yahuudda ayaa iyaduna saakay waxaa ka dhacay tiro gantaalo ah oo loo adeegsaday kuwa riddada dheer dhimashada inta ilaayo haatan la ogyahay waa ku dhowaad toban yahuudda halkaay ku dhaawacmeen labay labaatan kale siday shaaca ka qaadeen warbaahinta yahuudda yahuudda ayaa saacadihii lasoo dhaafay iyana duqeymo xoogan ku garaacday magaalooyinka waaweyn ee dowladda shiicada ah iiraan oo ay ugu horeyso magaalada tehraan waxaa lasoo werinayaa inay jiraan khasaarooyin kala duwan oo gaaray dowladda shiicada ah ee iiraan walow aanan helin khasaaraha rasmiga ee soo gaaray iiraan dowladda federaalka ayaa sheegtay in shisheeyuhu ka daaleen taageeradeeda si cadna loogu sheegay in laga joojiyey taakuladii ay heli jireen faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya cabdiqaaliq macal cabdiweli ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka saalax axmed jaamac ayaa isaga oo ka hadlayay goob madal ah waxa uu tilmaamay in shisheeyuhu ay albaabada kasoo xirteen dowladda federaalka islamarkaana ay joojiyeen taageeradii ay ka heli jireen waxa uu sheegay in shisheeyuhu ay diideen in dowladdu federaalka ay usoo safarto dalalkooda iyadoona dowladda federaalka loogu magacdaray inay yihiin qaxooti aan wax natiijo ah lahayn waa kan isaga oo ka hadlaya
loo socday waxay yidhaahdeen aqbali mayno quxuunti iridihii bay xidheen nin walba halkiisa ha aamina baa la yidhi adduunkiina inaga daal maalin dhow waxaan u soconnaa spain development for finance baa laga hadlayaa investment baa laga hadlaya iyo maalgashi cid ku quudinaysa oo soddon sano markaynu koriba weynay ila ilmaha waxaa lagu hayaa meel yaroo waa la koriyaa markaad kori weydo waa in cilmi kale lagu raadiyo maanta marka hadafkii weynaa qorshaha isbedelka qaranka dhowr iyo labaatan bilyan oo dollar buu u baahan yahay dhowr iyo labaatanka bilyan oo dollar ajaanib ina siin mayso carab iyo cajabi ina siin mayso adduunkii aynu aqoon jirnay haatan kuma noolin marinada carbeed iyo kuwa persia oo quudku inoo soo maro oo xaalad adduunoo ka dhacda ay xidho oo keliya baa dalkeenna iyo dadkeenna macluul gelin karta hadalkan ka soo yeeray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ayaa kusoo aadaya xili ay xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh ay la daaladhacayso dagaalada ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona dhanka kale wajahayso dhaqaale xumo baahsan maamulka la baxay somalilan ayaa sheegay inuu sii xoojin doono wada shaqaynta howla leeyahay dowladda xabashada ethoobiya tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya yaasar cabdullah waxaa maalintii shalay magaalada hargeysa dib ugu soo laabtay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka la baxay somalilan cabdiraxmaan daahir aadan kaasoo booqasho saddex maalmood qaadatay ku joogay caasimadda itoobiya adis ababa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda itoobiya ayay la kulmeen wafdiga ka socday maamulka la baxay somalilan waxaana wafdiga si gaara u qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee itoobiya iyadoo itoobiya ay sheegtay inay ka wada hadleen kor u qaadista iskaashiga xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay maamulka uu hogaamiyo cabdiraxmaan ciro cabdiraxmaan daahir aadan wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka la baxay somalilan oo saxaafadda kula hadlay hargeysa ayaa sheegay in dhammaan ay soo fuleen qorshayaashii ay u tageen adis ababa aynu ku faraxsan yihiin in xiriirka ay la leeyihiin etoobiya uu ka fiican yahay sidii uu ahaan jiray sidaa wada ogtihiin wafdigan nahay waxaanu ku maqnay in muddo saddex cishaa dalka etoobiyan jaarka nahay ee walaalaha nahay ujeeddadii aan u tagnay iyo wixii aan u tagnay oo dhani inay noo soo fuleen waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa dowladda etoobiya sida sharafta iyo karaamada leh ee ay noo soo dhoweeyeen ay noo qaabileen gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda walaalkay dr gedion oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya wasaaradda arrimaha dibadda guul ayuu ku soo dhammaaday farxad bay noo tahay mar labaad iyo mar saddexaadna waan uga mahadnaqaynaa sida wanaagsan ay noo qaabileen xidhiidhka innaga iyo dalka walaalahanahay jaarkanahay ee etoobiya inuu sidii hore iyo si kasii fiican yahay farxad iyo wanaag badanna ay soo socdaan tani ayaa waxaa ay daaha ka faydisaa sida uu maamulka la baxay somalilan uu daacad ugu yahay dowladda etoobiya oo ay colaad soo jireena kala dhexaysa ummadda soomaaliyeed maamulkan ayaana horey xabashada ugu hibeeyey inay si bilaasha ku qaataan qeybo ka mid ah xeebaha soomaaliya tani ayaana dadka qaar ku sifeeyeen inay tahay arrin kale oo u gogol xaaraysa sida ay etoobiya u xaqiijin lahayd damacyada ay ka leedahay soomaaliya mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ee dega gobollada jubbooyinka ayaa tobanaan neef oo geel ah ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya moxamed qaasim
beesha culyan ee degta wilaayada jubbada dhexe ayaa munaasabad ka dhacday deegaanka waraha dhowley ee hoostaga degmada bu-ala waxa ay ku wareejisay afartan neef oo geel ah oo ay ugu talagashay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka munaasabadda ay xoolaha ku wareejinaysay beesha culyan waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin culimo iyo waxgarad ka tirsan beesha culyahan waxaa munaasabadda ka hadlay waxgaradka beesha culyahan waxayna geel ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ku wareejiyeen ugaaska beeshaasi annagoo ah beesha cawl-yahan oo ka mida beelweynta ogaadeen kana sii ah beelweynta absame waxaan maanta muxaafadada ama degmada bu-aale khaasatan deegaanka waraha dhoobley aan ku wareejinnay wilaayada islaamiga ah ee muxaafadada bu-aale afartan neef oo geela oo aan ugu talagallay hadiyad insha allahu tacaalaa cadowga ilaahay loogu xoogaysto muslimiintana manfaco iyo meelqabad u noqoto ugaaska annaga ugaas axmed ugaas cumar ugaas qoran ugaas yuusuf ugaaskana wuxuu ku wareejiyey waaliga gobolka oo maaragtay sheekh cali daraawiish oo wakiil uu ka yahay waaliga degmada meesha aan geela ku bixnayna waa waraha dhoobley oo ka tirsan degmada bu-aale ugu dambayn ugaaska beesha culiyaan ayaa geela afartanka neef ah munaasabadda kaga gadoomay odayaasha iyo waxgaradka beeshiisa wuxuuna isaguna kusii wareejiyey maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe si uu usii gaarsiiyo ciidamada mujaahidiinta ee jiidda hore ku sugan waxaan bixinaynaa geel afartan geel ah laguna bixinayo jihaadka ilaahay dadka safuufta iyo faquurta joogana aan u kaalmaynayno xoolahaasaan dhex taagan bixinaynaa beesha colyahan xoolahaasay maanta bixinaysaa ilaahay baana ku mahadsan waana u ducaynaynaa ciddii xoolaha iyagana soo siisay ilaahay miisaankooda akhra allaha ugu kabo meeshaasaanu maanta dhex taagannahay waa mahad ilaahay waa mahad u soo hoyatay muslimiinta tawxiidsato ee alla ka cabsatay sunnadii nabi maxamedna qaatay waa guul u soo hoyatay bilooyinkan soo dhaafnay qaar badan oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ayaa waxa ay wareejiyeen xoolo fara badan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan xaalada adag oo dhanka nolosha ah ayaa laga soo sheegayaa deegaana ka tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga soomaaliya maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka waramaya deegaan hoostaga degmada ceel afweyne oo ka tirsan gobolka sanaag ayaa laga soo sheegayaa xaalado adag oo dhanka nolosha ah kuwaas oo saameyn ku yeeshay bulshada ku dhaqan halkaas deegaanka oo ay ku dhufatay abaar aad u daran ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay qaybaha kala duwan ee bulshada taas oo ay usii dheer tahay xaalado adag oo dhanka nolosha ah oo ay dadku dareemayaan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gobolka ayaa ka waramay dhibaatooyinka ay wajahayaan iyaga oo sheegay in maamulka la baxay somalilan uusan waxba u qaban keliyana la arko marka uu isaga wax ka rabo bulshada markaa abaartaasaa ka jirta robla-aan baa ka jira degmadii oo isku soo guurtaa ka jira biyoxumaa ka jirta iibla-aan baa ka jira magaaladu dee rug caafimaad ma leh berkeda dadweyne ma leh maalin walba waxaasoo kalea noo yimaadaan oo la yidhaahdaa halkanoo hadla oo marba nala waraystaa oo dhudhaado dhabadaa lagu dhacaado cid ma aragno cid aanu aragnaa ma jirto hooyo biyola'aan baa jirta biyo macaan ma lihin berkada ma lihin caafimaad ma lihin dhakhtar caafimaad ma lihin xabad xamajabina meelaanu ka soo qaadana ma lihin gabadhu hadday foolato garadayg baa noogu dhow meel dumar la qabadsiiyo gabadh dhalaysa ma fahantay mid xanuunsanayana daaba maalin walba dadka halka laga qaadaa waxay naftu kaga baxdaa dhanaano meesha la yidha iyadoo burco lagula sii socdo maamulka somalilan dhibaatadan bulshadani haysato halkii laga rabay in uu u gormado taan ma dhicin waa mahadsantahay maxamed muudey axmed abu muslim warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaanna ah dhegaystayaal xilligan oo naga intaa